dowladda maraykanka ayaa la sheegay in dagaalka ay ka wado soomaaliya uusan wax weyn ka geysan ka hortagga weerarada mujaahidiinta al-shabaab iyo taqadumka ay ka sameynayaan degmooyin iyo deegaano istiraatiiji ah tan iyo horaantii sanadkan labada kun shan iyo labaatanka markii uu donald trump la wareegay talada maraykanka ayuu sare u qaaday weerarada xagga cirka ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka geysanayaan dalka soomaaliya iyagoo xasuuqaya dad rayd ah jethro norman oo ah cilmi baare ka tirsan machadka daraasaadka caalamiga ah ee denmark ayaa sheegay in soomaaliya ay noqotay goob trump uu ku muujiyay awoodda ciidankiisa isagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wuxuu intaas ku daray in xukuumadda washington ay taageero siinayso dowladda federaalka sidaas oo ay tahayna aysan taageeradaas wax isbeddel ah ka samayn saaxada dagaalka taas beddelkeedana dowladda federaalka ay noqotay mid taag daran oo ka aradan dhanka siyaasadda iyo amniga intaba bilo kooban kadib markii uu trump talada la wareegay ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaadeen ololo dagaaleed oo baaxad leh kaasi oo ay ciidamada dowladda federaalk ugala wareegeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan labada shabeelle iyo bariga hiiraan arrinkaas oo ceel ku sii riday iskudayadii uu maraykanku ku garab siinayay ciidamada dowladda federaalk david sterman oo ah ku-xigeenka waxaa lagu yeero barnaamijka amniga mustaqbalka ee hay-adda new america ayaa quus ka muujiyey dagaalka aan dhammaadka lahayn ee maraykanku uu uga jiro soomaaliya isagoo soo daliilsanayay sida ay usii bulaalayso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uulkan ka tirsan hay-adda new america wuxuu carbaabay in muuqaaladii baraha internetka laga daawaday bishii maarso ee lasoo dhaafay ay muujinayeen mujaahidiinta al-shabaab oo qabsanaya degmooyinka kaabiga ku haya muqdisho islamarkaana kontaroolo ka samaystay waddooyinka muhiimka ah ee soo gala magaalada caasimadda ah abuukar carmaan oo ah falanqeeye ayaa isna sheegay in istaraatiijiyadda dagaalka maraykanka ee soomaaliya ay tahay mid aan wax guul ah xaqiijin wuxuu tusaale u soo qaatay xasuuqa ay diyaaradaha daroniska maraykanka u geysanayaan shacabka soomaaliyeed isagoo bidhaamiyey in dadka soomaalidu ay taageero siinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar walba oo maraykanku uu diyaarado ku xasuuqo maraykanka ayaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay duqaymo ku xasuuqay dadka rayidka ah wuxuuna ku fashilmay inuu saaxada ka saaro awoodda jihaadiga ah islamarkaana uu dalka ka hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah